Ehelka mid ka mid a dadka deegaanka faafi oo muddo lalaya ayaa codsaday in lasoo daayo Ibraahin Yuusuf Xasan oo lagu tuhunsan yahay laamaha maanka ee dalka inay gacanta ku hayaan ibraahin yuusuf xasan waxaa waa nin reer xagadheera waaye ee waxaas buu leeyahay caruur buu leeyahay wuu ko- wuu korinayay marka ilmaha iskuul ugu jiraan muddo hadda laba bilood ama bil iyo bar eh yuu hadda maqan yahay nimanka kale waay maqnaayeen waad la qabtay ee, weelmariir baa mataqaana muxuu ahay lagu qabtay waa la xareeyey markaas wixii dee odayaal baa u tageen odayaashii baa lagu soo diiday waxaa la yidhi mataqaana maaha meesha noo dhaaf aniga- anigaa soo baaranaynaa ilaa iyo hadda ninkii ma hayno laakiin nimanka kale la socdo waa lala qabtay waa la soo sii daayey markaas saasaa jirtaa marka ninkaas xaaladiisa waa noocaas marka maxaa ahay, waxaan rabnaa ibraahin cidiisa lagu soo celiyey ilmo korinay iskuul ay ugu jireen marka ilmihii iskuulkiisii mataana waa waa cidla wuxuu ahaa aabba caruur badan koriyo oo shaqaysta sida ay sheegeen waxayna codsi u direen dowladda shaqadiisa waxaan ahayd nin waxbuu iska ahaay matan iska loo leeyahay mar macalin buu ahaa macalaha leeyahay macalinimada uu mataana dugsigu ka qaadanay iyo mataana haddana ganacsi ahaan u galay marka geel buu mataana maxaa meel duurka ka soo gadaa mataana meel faafi iyo taga iyo calanjo qori iyo elmereer iyo ilaa wuxuu tagay baash kale intaasoo mataana u ka dalaan doolay marka maanta iyadii calanjo loo qabanayay laba naf oo oo mataana qorbacyo yar oo gadaya ka soo fakatay kuwaasuu raadinay dowladda jaci leh waa dowlad ma- maxkamad leh marka waxaan leenahay ninka asaga mataa maxaa ahaye dee dadka ay dowladda ilaalinayso ku jiraaye oo gacantii dowladda ku jiraaye mataa ninkaa hala soo sii daayo saasaan leenahay annaga dhankiisa xildhibaanka faafi cabdikariin cusmaan riti ayaa dowladda ugu baaqay inay soo daayeen ibraahin yuusuf hadduu gacanta dowladda ku jiro ama sharciga la horkeena hadday dhici weydana wuxuu sheegay in arrinkaasi uu baarlamaanka geyn doono marka waxaan la hadlay qolooyinka amniga ee, magac waa un diray id waa un diray ninkii ilaa hadda ma hayno ibraahim yuusuf xasan baa lahaa waa nin oday oo xaas ah waa nin la garanayo marka dowladda sidoo sharciga laba u badan dadka intii la qaado laiska waynayo wartan sharciga ma qorayo waxaa noogu dambeysay welmarir marka macal welmarir waan la soo hadalnay waxaan leenahay ninkaas ha la keeno oo cidiisa lagu celiyo xaas buu leeyahay ciyaal buu leeyahay haddii la keenaynin soo maho maxkamadda ha la keeno qofka haddii caddeyn aa ku haysid inuu maarata wax xun samaynayo dadka tus si loogu cibri qaato ama si loo ogaado haddii aad maaragtay isku daydo inaad wax xun samaysid dowladda way ku arkaysaa dowladda gacan dheer bay leedahay waan lagu qabanaya laakiin qofaa la qaadaya laiska weynaya anna raalli kama ihi haddii arrinta la daayin waayena hadda asaga maxkamadda waxaan geeni doonaa barlamaanka annaga haddii la meydho waan ka sheegi doonaa in arrintaas aan u dacwooda qolooyinka amniga waxba laga qabanin ninka asaga si dhaqsaa baan soo sii daayo haddii la sameeyo barlamaanka waxaa la furaya labaatan iyo afarta midda koowaad oon barlamaan geenayo ayuu noqonaya waa inaan noo sheegaan mesay geeyeen qolooyinka amniga ilaa agaa qaadeen labadii kale waa la helay labadii kale way imaadeen wayna sheegeen in la wada qabtay marka ma dhihi karno yani ninkaa lama hayo mana arkin waa ben waxaan arrintan u dirayaa weli aan rabo inaan la hadlo mataanka wasiirka amniga inuu arrintan la dagaalo inuu joojiyo si dhaqsaha badan si dadka annaga ay maaragtay nabadooda u helaan ay dowladda ula shaqeeyaan maxamed baaruud xuseen warbaahinta star faafi